wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka furtay shirka wadatashiga wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer dowlad goboleed iyo midda dowlada federaalk soomaaliya shirkan waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka socday dowlad goboleedyada dalka oo matalaya wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan ayaa ujeedadiisu taa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha shaqada dejinta qorshe howleedyada sanadka dardargelinta adeegyada bulshada iyo in la hormariyo mashaariicda daryeelka arrimaha bulshada agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa madasha ka hadlay magaalada baydhabo kii hore wuxuu ahaa heer agaasimayaal guud kanna waxa waaye agaasimayaasha guud iyo wasiirada dowlad goboleedyada dalka runtii annaga farxad ay noo tahay waa idin soo dhaweyneynaa baydhabo kusoo dhawaada shirkan waxaan rajeynayaa insha allah in labada maalin uu halkan ka socon doono uu noo noqon doono mid mari dhal ah kulan noocan ah wadasha qiimo badan ay ku qabato magaalada baydhabo marka ugu horeysana waxaan leeyahay dhammaan martida soo dhawaada kusoo dhawaada magaalada baydhabo baydhabo waa waxaa lagu yaqaanaa martisoorka iyo soo dhaweynta annagana farxadaynoo tahay annagoo guddiga shaqaalaha rayidka inaan qayb ka noqono kulankan qiimaha badan wada tashiga ah ugu dambeynna waxaa shirkadaa furay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo oo ka warbixiyey shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaan ka shaqeynaa waa adeeg maala bulshad waay kaasina ma noqon doono wax saameeya siyaasadda ilaan ma aha hooyada dhalaanka iyo maala caafimaadka iyo waxbarashada maaha wax loo sugi karo mmbi mala laba sano ama afar sano inaa isdagaalo kadib maala lasu laaban karo maa waa baahiyo asaasiyaad waay ama mala dheyli maalin loo baaha marka dadkeena wax badan naga sugaayaan mala mar rabna ma dowladnimadan oo xafiisyada bas ku ag oo aanan dadkii lahaab aanan dareemaynin runtii intaas hanuun nagu filan marka waxaan rabnaa mala dowladnimada ama adeegyo dowlad waxaan rabnaa inaan gaaraan aan rabnaa guryaha ama mala qoys walba meesha inaan gaaraan inaa go-an marka aadaa umaastiin aragtida meeshaan kasoo bixi doontaan waxay noqotaa mid la fuliyo oo mala lagu dhaqmo ma noqon doonto keliya mid lagu mala la daabaaca miskal mala qoraal ma noqon doonto waxay noqon doonaa natiijooyin wasaaradaha heer federaal ee heer dowlgoleed inay wax mala wax bedel muuqda ay ka samayn doonto marka aadaa umahadsantiin si gaarana waxa umaadnaqa mala guddoomiyaasha mala labada mala guddi oo runtii ay yihiin lafdhabar ay yihiin arrinta agshan shaqaalaha markii la hadla shirkan ayaa daba jooga shirar kale oo ay wasaaradahan yeeshaan kuwaas oo la qabto saddexdii biloodba mar iyada oo looga arinsanayo howlaha iyo qorsho howleedyada horyaalla wasaaradahan